waxaas anigu waxaan ku sheegi karaynaa dhaqan xumo ay dhinaca dawladda kenya ka socoto weeye awalba heshiis baa jiray kenya dawladda dalka ka socda biisa ayay siin jirtay xildhibaanadu waa geli jireen madaxdu waa geli jirtay maanta waxa dheeraadkaa ee halkan kusoo kordhay kenya laga rabaa inay kuturto annaga waa waxaan aan aragnay in si xuma loola dhaqmay in dadka biise xataa mawsi dala oo jibaala dal lahaa in mataqaana loo diiday inay galaan mar hadduu soomaali yahay ma garanayno marka madaadidaas meesha ka socoto ma garanayno waxa u sababtaa dhaqan aada u bedelan oo kii lagu aqoon jiray kenya aan ahayn baan maanta meesha ku arag waa gartay maxay idiin sheegeen idinku ciidamada idiin diiday in aad magaalada gudaha u gashaan oo airbortka aad ka tagtaan
markii hore viisa viisa awal ku dhifteen kadibna way isbedeleen oo dee ayagaa dawladda weyne kenya dadka ay usii daynayso wadankeeda iyo kuwasi usoo siineen ayada ayaa ay saysaa annagu keliya waxaan sheegi karaynaa qaabkana loola dhaqmay waxaa kaloo aan ay lagama maarmaanta inaan ka fikirno qaabka ayaga qudooda aan ula dhaqmi doono haddee markay sidaa noola dhaqmeen waxa weeye kenya ganacsi baa kala dhexeeya soomaaliya boqolaal kun maalintii waxaan ku qiyaasayna hal milyan oo doolar ku dhowaad iyo gobolada dalka kaas ay geyso oo oo sun ah ay dadka ugu aruursataa kaaskaas waxaa weeliye shaqaalo badan oo iyaga waa ka shaqeeyaan hadda haddii annaga nalabahdelo waxay la tahay soomaaliduna waxa ay kari karayso ugu jawaabi karto inay ugu jawaabto macnuu waxa weeye haddii kenya aysan u baahnayn soomaalida annana waxaan leenaha uma baahnin hadday noo baahan yihiinna hala kala bedesho xurmada waa gartay hadda nairobi adinku waxaa la sheegay in safar aad ku ahaydeen oo aad kasii tegayseen oo turkiga u socoteen ma wax madaxaad halkaasi kula kulmi rabteen mise siyaabo kale ugu socoteen
maya shaqaan ugu soconay ilaa turki baa loo socday ilaa meelo kalea loo socday waa la geli waayey magaaladii dibka halkaas ma garanin su-aashaadaas waxaan ku niri wafdigii soomaaliyeed qaybo kamid ah halkaan fadhiya sabab ay u fadhiyaanna garan mayno waxaa weeye waxaan xumaanahayno ma qaadanayno waxaas ma garata saas intaas uwatay